sahra aada baad u mahadsan tahay horta waa run sanad walbaba loo dabaaldegi jiray sideedda march laakiin sanadkan sidaanu aaminsanahay wuxuu kaga duwan yahay waxa ay qabteen dumarka reer somalilan guulo badan waxa kow ka ah waxa maanta dhalinyaro wiil iyo gabadhba shaqeeya hooyooyin baa soo saaray duruufo adag ku soo saaray noloshaa la soo kifaaxay guulaha ay gaadheen bay ka mid tahay inay magahoodii ay yihiin dadka maanta ugu sarsareeya hay-adaha dowladda iyo kuwa internationalka iyo kuwa localka aba oo waa midhihii hooyooyinka hooyooyin badan baa dhaqaale kobcin sameeyey oo arrimahaas iyaguna runtii wax badan ka qabtay marka meel kasta haweenku maanta way ku jiraan walow ay tirada iyo muxuu ahaye marka representationka la sheegaya ay yar yihiin laakiin wadanka lafdhabar ayay u yihiin haweenka reer somalilan waa gartay nafiisa marka sanadkan waxaad xoogga saarteen amaba thiim ka dhigateen in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha u hirgelaya guulaha ah maxaad ka xusi kartaa marka laga yimaado dumarka shaqeeya dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ee wadanka guulo badan oo ay sanadihii hore higsanayeen oo ay sanadkan gaadheen haweenku ma jirta aada xusi karto horta runtii guushoodu way badan tahay walow dee mar walba ay jirto tabasho iyo iyo tayeyn xagga dhaqanka ah laakiin guulaha kale ee haweenka xaggooda laga gaadho waxa weyan waxbarashadii gabdhaha oo de iska ahayd xilligii hore inay inay inay dhibba ahayd inay habluhu iskuullada loo diro maanta waxaad arkaysaa jaamacadaha inay tirada ugu badan yihiin iskuullada inay tobtanka kusoo baxayaan inay double master iyo double degree ay qaadanayaan waxbarashadoodii aanay marnaba ka caajisayn inay sektaradii oo dhan gelayaan oo injineer gabadh injineera la arkayo meel walba ay ka muuqanayaan marka taasi waxay kutusaysaa inay in horumar runtii dadaalkiisu istabagurayo ay gabdhihii reer somalilan iyo haweenkii reer somalilanba ay ku socdaan hooyooyinka dhiirinaya ee waxbarashada ku dhiirigelinayana runtii aada baan ugu mahad celinayaa waa gartay nafiisa marka waxa sanadkan maadaama dib u eegteen guulaha haweenka laakiin inta badan somalilan meelaha lagu dhaliilo waxaa kamid a dumar badani inaanay soo gelin golayaasha kala duwan hadday noqoto deegaanka wakiilada gurtida dabcan aan iyaga lasoo dooran laakiin hal xubin oo mar soo gashay haweeney ay iyadna imka aanay ku jirin golaha wasiiradu ay aada ugu yaryihiin maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sababo yihiin walaalo horta dee dhaq sidan systemkan aan isticmaalayno ee dimuqraadiyadda laakiin ku ku ku shaqaynaya habkii qabiiliga iyo iyo iyo dhaqanka waa waxyaabaha ugu koowaad ee dumarka dib u riday sababtoo ah dhaqankaasaa reebaya gabadhii qabiil baa reebaya oo qabiil baa lagu soo dooranaya markaa hadday tahay xagga maxay hayde golayaasha waad aragtay oo duurkii dhaweyd waxaa u sharaxnaa sideed iyo labaatan hablood shan iyo toban waxay u sharaxnaayeen golaha deegaanka saddex iyo toban waxay u sharaxnaayeen wakiilada wakiiladii inaniba kamay soo bixin inan baa imaka fadhida ladiyo sideetankii marka bulshadana dadka ugu badan baa nahay cidda codaysaanu nahay codka ku kala saarta dadkan dee haddii arintaas xagga wanaagsan laga eegi waayo dee kolley dumarkuna codkoodii iyo fartoodii unbay la noqon doonaano waa la xisaabtami nafiisaay arrimaha dhaqanka iyo caqabadaha dumarka ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireenaha dalada nagaadna intaan ogahay waa dalada ugu weyn ee somalilan ee dumarku ay ku midaysan yihiin maxaad odran lahayd waanu ka qabanay oo arrimaha ma isku daydeen haddii se aad muddo ku dadaaleyseen maxaa idinka hirgeli baad isleedahay wallaahi arrimihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa hablihii musharaxiinta ahaa in odayadoodii loo tegay oo la yidhi dee inamadaba wa idinka soo xulaya ee hablaha ku dara tiro ilaa saddex hablooda reerahooda way soo xuleen laakiin taasi waxba kamay suuro gelinoo sida ay markay ragga soo xulaan ay ula shaqeeyaan ilaa ay kursiga ku hubsanayaan ay arrintaa uga shaqeeyaan may ahayn waraqayda yaroo layska soo qorayo meel yaroo laysugu yimi unbay iska noqotay sidii awalba maaragtay maxaa laga baran karaa sanadaha soo socda waxaa laga baran karaa in runtii dee haddii la leeyahay haweenku kuma jiraan bulshada reer somalilandna waa halkeedu de waa arrin cadow laysula yimi haddii kalena dhaqanku inanka iyo inantaba de way u siman yihiin odayadaa maanta koofiyaddu saaran tahay iyagu ay ka imanayso doonistii dee waxaan rajaynaynaa inaanay sidii markii hore buurid buuri madha naga kiraynine inay hablaha maalinta loo saxeexo ee loo qoro ee in si saxa loo loo garab istaago insha allah